halkani galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah bisha disembarna waa kow sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somalia com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dunida oo laga xusayey maalinta xanuunka h i v aidiska iyo dadka la nool ee somalilan oo ka cabanaya faquuqa lagu hayo waxaa laga saaraa guryaha lagama kireeyo waxbarasho ma dhigtaan waxba lagama iibsado nolosha aadamuhu u baahanyo dhan ziro bay ka yihiin waxa uu ka bilaabmaa takoorka guriga haddii hooyadu ku takoorto walaalku ku takooro aabbuhu ku takooro bulshada kalena waxay u fududaanaysaa sidai iyaguna wax ku gaadhsiin lahaayeen af baa lagu takoorayaa ficil baa lagu takoorayaa waxaad kalood dhegaysan doontaan waraysi gaar ah oo ay v o eedu la yeelatay madaxweynaha maraykanka donald trump
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada badda iiraan ayaa maanta xariga ka jaray markab dagaal oo ay warbaahinta guduhu sheegtay inuu awood u leeyahay inuu ka dhuunto raadaarka arrintan ayaa imaanaysa xilli ay sii kordhayso xiisadda dalkaasi kala dhexaysa waddanka ay cadaawaddu kala dhexaysa ee maraykanka munaasabad lagu soo bandhigayey ayaa si toosah looga baahiyey tv-ga dowladda markabkan oo sahanda loo bixiyey waxa uu awood u leeyahay in sahayda uu qaato uu markiiba ku socdaalo muddo shan bilood ah oo aan kala joogsi lahayn sahanda waxa uu ku biirayaa maraakiibta dagaal ee fadhida saldhigga bandar cabaas ee gacanka ku yaala
george w bush madaxweynihii kubi afartanaad ee maraykanka ayaa ku geeriyooday aqalkiisa oo ku yaala magaalada houston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka afhayeen u hadlay qoyska bush ayaa warkaasi sheegay gelinkii dambe ee jimcihii shalay madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa jiray afar iyo sagaashan sano waxaana uu muddo la noolaa xanuuno uu ku jiro midka ilowshaha keena iyo kuwo kale intii noloshiisu uu siyaasadda ku jiray waxa uu buush ku guulaystay marna ku guuldaraystay tartan doorasho madaxweyne isaga oo noqday madaxweynaha maraykanka sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii balse dib u doorashadii looga adkaaday sanadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii bush ayaa waxa u dhaxday oo xaas u noqotay barbara bush oo ay wada noolaayeen muddo saddex iyo toddobaatan sano ah waxa ay kulmeen iyaga oo dhallinyaro ah guurkooda ayaa ka mid noqday kuwii ugu waqtiga dheeraa ee madaxweyne maraykan ah uu soo maro barbara ayaa iyaduna dhimatay bishii abril ee sanadkan iyada oo jirtay laba iyo sagaashan sano
andres lobas ayaa loo dhaariyey sabtida maanta ah inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka mexico isagoo bedelaya enrico nieto oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi wuxuu xafiiska soo gelayaa isagoo haysta awoodda buuxda ee isbahaysiga uu ka tirsan yahay ee maamula aqlabiyadda labada aqal ee dalkaasi lobes ayaa ballanqaaday hannaan uu ku xakamaynayo maaraynta dhaqaalaha mexico si ka duwan xukuumaddii uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee dalkaasi nieto waxaana uu sheegay inuu iibin doono duyuuradda u gaarka ah madaxweynaha lobes oo shan iyo lixdan sano jir ah ayaa meel sare ka joogay siyaasadda mexico xitaa markii uu yaraa waxaana uu xubin ka ahaa xisbiga midigta ee b r i kaasi oo dowladda mexico soo maamulayay siddeetan sannadood
galab wanaagsan dhegaystayaal warka caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna nagala socotaan v o a washington aan ku horeynayo kowda bisha disembar maanta oo kale sanad kasta waxaa dunida ay u astaysay in la isxasuusiyo cudurka aidiska oo sabab u noqday dhimashada in ka badan shan iyo soddon milyuun oo qof tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo siddeetankii markii kiiskiisii ugu horreeyey laga helay ragga isku jinsiga ah ee isu galmooda maraykanka waxaa jira wadamo ku yaala qaaradda afrika oo uu cudurka si weyn u aafeeyey oo ay ka mid ahaayeen south africa uganda switzerland ghana zambia tanzania iyo kuwo kale somalilan ayaa ka mid ahayd meelihii dadka lagaga wacyigeliyey xanuunkan halkaas oo dadka xanuunkan asiibay ay ka cabanayaan takoor lagu hayo kuwaas oo qaarkood faquuqa lagu hayaa ay u gudubtay ubadkooda wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa la kulmay dadka xanuunkan la nool waxaana xaaladoodu uu ku eegayaa warbixintan haweenaydan oo si aan loo aqoonsan aan magaceeda ugu yeedhayo cutiya waxay ka mid tahay dadka la nool xanuunka h i v edis ee deggan hargeysa muddo haatan laga joogo labiyo toban sanno ayay ogaatay in xanuunkani asiibay waxaana ii sheegtay in nin ay isguursadeen iyagoo aan isbaadhin walow ninkeedu u geeriyooday xanuunkan iyana ay muddada intaa leeg la noolayd haddana iminka waa xaas oo waxay dhashay shan carruura waxaanay afa ama xaas u tahay oo isqabaan wiil isna xanuunka la nool hase haatee sidaa ay ii sheegtay ubadkeedu xanuunkan way ka fayow yihiin dawada ayay joogto u qaadataa waxaanay shaqadeeda u wadatay wakhtigaan la kulmay si caadi ah walow xaaladaha nololeed ee xanuunkani tabaalayeen dadkan haddana waxaa kaga xanuun badan waayaha ay kala kulmaan bulshada inteeda kale ee faquuqa ah iyaga waxaa laga saaray dhammaan xuquuqaha uu leeyahay qofka biniaadankii waxaa laga saaraa guryaha lagama kareeyo waxbarasho ma dhigtaan waxba lagama iibsado nolosha aadamuhu u baahanyo dhan zero bay ka yihiin waxaa uu ka bilaabmaa takoorku guriga haddii hooyadu ku takoorto walaalku ku takooro aabbuhu ku takooro bulshada kalena waxay u fududaanaysaa sidai iyaguna wax ku gaarhsiin lahaayeen af baa lagu takoorayaa ficil baa lagu takoorayaa afku waxa weeye taa ma taqaanaa waa tii xanuunkaa qabtay waa tii aidiska qabtay aidis iyo h i v na waa kala gaar maadaama leeyihin aidis buu qabaa waxay u nisbaynayaan inuu leeyahay qof xun oo xumaan ku qaaday marna waa mar ficil lagu takooray oo gacanta loola yimiday oo gurigii uu deganaa laga saaray oo xaqiisii iyo xuquuqi wuxuu lahaa laga saaray oo layidhi aduu noloshaba siiroobaad ka tahay waad dhimanaysaa maxamed abiib yuusuf oo agaasimaha waaxda daweynta iyo daryeelka dadka xanuunka la nool ee guddida la dagaalanka iyo xakamaynta aidiska ee somalilan waxa uu v o a u sheegay in walow tirada dadka qaaba xanuunkan ee somalilan ku nool lagu sheego wax ka yar boqolkiiba hal islamarkaana ay dhowaan samayn doonaan cilmi baadhis rasmi ah oo tirada lagu ogaanayo haddana ay aaminsan yihiin in tiradu intaa ka badan tahay maxamed abiib waxa uu v o a u sheegay in dadka dawada qaata ee xanuunka h i v aids la nool guud ahaan somalilan ay gaadhi silaa laba kun iyo lix boqol oo qof geesta kale sababaha loo faquuqa dadka xanuunka la nool ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay aqoon darro dadka ka haysa sida xanuunkan uu gudbo ama laysu qaadsiin karo waxaan weydiiyey dhogtor cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed geel waxa uu ka mid yahay hormoodka dhakhaatiirta aqoonta durugsan u leh xanuunkan h i v ma aha cudur lagu kala qaadayo taabasho iyo hawo iyo waxaan cudurada communikabilka ah ma aha ma aha sida t b doo kale oo neefta lagu kala qaadayo cuduradaas noocaasoo kale maaha haddana baqaha laga qabaa waa mid xaddhaafa weyto sababtuna waxaa weye aqoon la-aanta dadka aanay garanayn in h i v-ga aan lagu kala qaadin casual contactka amaba nolosha caadigaa waxawada cunka waxawada cabka lasalaanta xataa weelka qofka wax ku cunayo xataa dhididka taabashada waxyaabo fara badan oo cuduro kale lagu kala qaado runtii laguma kala qaado isaga waxaa lagu kala qaada saddex qodob oo keliya kow in galmada horta ta u horeysa waa galmada talabaadna waxaa weeye in hooyada qabta cudurka ilmaha yar ay u gudbin karto ay u gudbin karto marka ay uurka ku jiro iyo markay dhalanaya amba naasluujita intaba ta saddexaadna waxaa weeye qalab fiiqan amba dhiigga qofka oo lagu shubo qof kale amba qalab fiiqan oo dhiiggii leh sida midi amba makiinad amba irbad oo dhiiggii leh oo qoyan weliba bishard inuu dhiiggaasi qoyan yahay oo kii kala gaara inkastoo doctor cabdiraxmaan uu sheegay in wakhtiyadan la suurtogeliyey in ilmuhu dhalan karo isagoo ka fiyow xanuunka geesta kale maxamed abiib waxa uu xaqiijiyey jiritaanka takoorka dadkan lagu hayo iyo waxa uga qorshaysan qoys xanuunka la nool caruurtooda oo caafimaad qabtaa iskuul bay dhiganayaan ka mid a iskuullada dowladda runtii caruurtaasi iskuulka waxaa looga saaray oo looga eriya faquuqa socdo dartiisa galalka tusaale waxaa soo qaadanaya halka uu taagan yahay macnaha inay bulshadu ay ogaato hooyadiin iyo abiin baa xanuunka la nool waan xalina markii dambe qorta qof kasta oo maad aragtay meel iskuul dawladi leedahay iyo maad aragtay shaqo qaranku leeyahay iyo meel kasta oo ay dadkaasi xaq ay dawladda waxay ugu lahaayeen ay ka heli lahaayeen ka hor timaada waxa weeyaan waxaanu ka qaadi doonaa tallaabooyin sharci waafaqsan annagoo la tiigsanayna hay-adaha ay khusayso diinta islaamku sidii ayay u aragtaa xuquuqa qof xanuun qaba maxayse tae fariinta culimmada iyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu waa ka sheekh aadam cabdalah cabdulaahi oo ah agaasimaha guud ee wasaaraddaasi in qof muslim ah oo dhibaataysan la faquuqo diinta islaamka ma banaana waa wax runtii ka soo horjeeda waa wax wasaarad ahaan iyo guud ahaan maxaan ku dhahdaa culimo ahaanba ay meel aan uga soo wada jeesano islamarkaas bulshada aanu ka wacyigelino baaqa aanu bulshada u dirayno waxa weye kow in maxaan ku dhahdaye dhaqankooda suuban iyo diintooda ay maxaan ku dhahdaye ay ay ku dhaqmaan islamarkaasina ay u hogaansamaan ilaahi subxaana wa tacaala noo raacda runtii waxa weeye wasaarad ahaan aanu baaqa codka dheer aan ku dirayna waxa weeye haddii qofkaasi muslimka ahi ay dhibaata ku dhacdana ha faquuqin oo u dhimri oo ilaahi subxaana wa tacaala maxaan ku dhahdaayey baa cudurka keene adiga goorta kugu dhacaysan ma ogid marka waxaanu leenahay aan la faquuqin ummadda ha loo dhimriyo dadkana maxaan ku dhahdaayey wanaag ha loola dhaqmo haddaba dadka xanuunka la nooli sidee ayay iyana u arkaan xalka takoorkan waa tan mar kale cutiya oo ka hadlaysa waxaan ogahay haddii ay bulshadu soo dhowaystaan qofkan xanuunka la nool inuu isagna soo dhaweynayo fiditaankiina uu yaraanayo ouna xanuunkii fidayn marka annaguna waan idiin baahannahay ban leey bulshada idinna waad noo baahantihiin annaguna waan iska ilaalinanaa inuu naga fido idinana soo dhaweeya waayo mar haddii wixiiba wax kooban lagu kala qaadayo oon wada joogan iyo bulshada macaamilkeyga lagu kala qaadayn aqoon la-aan baa dadkeena hayse xumaan kama aha baan malaynaya cutiyo waxay sidoo kale bulshada xanuunka la nool ku matalaysaa fariintan waxaan u sheegayaa fariinta mid waxaan u sheegaya madaxdeena uu kow ka yahay madaxweyneheena waxaan leeyahay mudane madaxweyne waanu kuu codaynay codkayagii annagoo xanuunsannan haddana adiga kuu codaynay waanu kuu baahannahay adna waad noo baahan tahay waxaan leeyahay in miisaaniyadda qaranka la noogu daro wax madaxweyne waxaan ka midnahay dadkan aad maxaa idhahdaa u tahay adigu aad mas-uulka ka tahay ead madaxda ka tahay haddana dadkii waanu ka takoorannahay caafimaad ahaan baanu uga takoorannahay bulsho ahaan baanu uga takooran oo ma shaqaysan karno maanta haddaa shaqaysan tiraado alkaa suuqa wax dhigo laga iibsan maayo marka waxaan leeyahay si gaara iyo il gaara inaad nagu eegto adigu ood nala kulantoon kulan baan doonayna inaan kula kulanno oon kula hadalno meel tala wadaag laydhaano oon leenahay komishanka wuuna ogyahay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan mar kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiska bayac mushtarka saddex geesoodka ah ee uu la siixday hogaamiyaasha waddamada mexico iyo canada maalintii shalay saxiixa heshiiskan ayaa ka dhacay magaalada bonis aires ee dalka argentiin oo uu ka furmay shir sannadeedka waddamada dhaqaalahooda uu xoogan yahay ee dunida ee loo yaqaano g waraysi qaas ah oo uu siiyey greta vansesten oo ka tirsan v o eda ayaa waxa uu sidoo kale donald trump kaga hadlay mowduucyo ballaaran oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha dunida xiriirka ruushka iyo shiinaha iyo weliba xaaladda dhaqaale ee dalka maraykanka waxa uu sidoo kale ka hadlay shirkadda baabuurta samaysa ee general motors ama g m oo xiraysa warshad baabuurta samaysa oo shaqaalo badan shaqadoodu ay ku waayeen waraysigan oo uu tarjumay haaruun macruuf ayaa waxaa la soo jeedinaya caashi ibraahim aadan
mid ka mid a qaybaha heshiiskan waxay khusaysaa shaqaalaha baabuurta iyo qalabka dayactirka baabuurta taasi wax ma ka qabanaysaa mid ka mid a arrimaha hadda horyaalla maraykanka iyadoo shirkadda baabuurta samaysa ee g m ay xirayso mid ka mid a warshadaheedii baabuurta afar iyo toban kun oo qofna ay ku shaqo weynayaan Well, it is, and it's not only that, it's going to keep auto companies from moving. One of the things I really wanted is plants and auto companies and just general, I mean, jobs, factories.
way jirtaa laakiin ma aha tan keliya ee ku jirta waxa uu heshiisku ka hor istaagayaa shirkadaha baabuurta inay dalka ka guuraan mid ka mida waxyaabaha aan dhab ahaan doonaya ayaa ah warshado iyo shirkado baabuur marka aan si guud u eegana waa shaqooyin iyo warshado mana doonayo inay maraykanka ka baxaan taasi aniga muhiimad ayay ii lahayd kamana baxayaan maraykanka sidaasi darteed mid ka mida qodobada ugu xooggan ee ku jira heshiiskan aan ugu yeedhayo u s m c a mid ka mida qodobada ugu muhiimsan waxa weeye inaysan jiri doonin shirkado baxaya marka la saxeexo waa inaan koongareeska ka ansixinnaa waxaan aaminsanahay in la ansixin doono haddii la ansixin waayana waxaan ku faraxsanahay sida xaalku hadda yahay
waxaad farta ku fiiqday shiinaha inuu ka mid yahay waddamada dhacaya maraykanka shiinuhu haatan joogitaankiisa dunida waa sii kordhinaya waxay joogaan dhammaan waqooyiga afrika waxay dekad weyn ka dhisayaan bakistan waxay maalgashi weyn ka sameeyeen banama iyo latiin amerika waxayna juqraafi ahaan u soo dhowaadeen maraykanka aaminaad ma ku qabtaa ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee shiinaha xogaa walaaca ma kugu jiraa Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at.
waxay ila tahay inay ku dhici doonto lacag yaraan ka liidata tan haatan haysata sababtoo ah heshiiska aan anigu la geli doono waxaadna eegtaa in canshuuraha haatan aan saarnay ay dhan yihiin laba boqol iyo konton bilyan oo doolar ama boqolkiiba shan iyo labaatan taasi waxay ka dhigan tahay inay naga soo geli doonaan balaayiin doolar waxaa intaas dheer cadadkaasi waan labalaabi karaa waxaan xataa ku samayn karaa wixii ay ku sameeyeen madaxweynayaashii iigu horreeyey sababtoo ah waad aragtaa waxa ku dhacaya shiinaha ma doonayo inaan tallaabadaasi qaado hadda laakiin uma faa'iidayaan sidii hore marka aad barbar dhigtid wixii ay hadda ka hor samayn jireen mar kale haddii aan ku celiyo waxay ila tahay inaan meel wanaagsan joogno laakiin marka aad eegtid dhinaca amniga qaranka waxaad la socotaa in maalgashiga ay ka samaynayaan latiin amerika iyo dhammaan dunida waxay u muuqataa inay door isa soo taraya ku yeelanayaan dunida
waan ogahay laakiin waxay ku jiraan dayn waa inay dayntaasi bixiyaan waxay kharash garaynayaan lacag badan ma wax aan la dhacsanahayba waa maya waxaanse ogahay inay qiimo sare ugu fadhido meelo badan oo ay cag dhigteenna uma shaqayn doonto
waxaad qorshaynaysay inaad la kulantid ama ugu yaraan waxaad ka fikirtay inaad la kulantid madaxweyne putin waadse ku gacan seertay miyaad la kulantay muxuu ahaa ajendaha aad madaxweynaha kala hadashay
waxaan idhi waxay ahayd marka si cad loo sheego iyadoo la eegayo wixii ka dhacay ukrain gaar ahaan maraakiibtii iyo badmaaxiintii xilligan kuma habboona waanse la kulmi doonaa waxay ila tahay inaan xiriir wanaagsan leenahay waxay ila tahay inaan xiriir wanaagsan la lahaan doonno ruushka iyo shiinaha iyo cid kasta oo kaleba waxay ila tahay inay taasi muhiim tahay sidaasi darteed waan la kulmi doonaa wakhtiga ku habboon
maxay kula tahay inuu ka damacsan yahay ukrain muxuu u qabsaday maraakiibta iyo badmaaxiinta
maskaxdiisa kuma jiro qofna ma sheegi karo wuu yaqaanaa waxa uu damacsan yahay laakiin waxyaabaha qaar inay dhacaan ma oggolaanayno way dhacday laakiin anigu qayb kama noqon karo
mid ka mida waxyaabaha taabanaya dhaqaalaha dunida waa isbeddelka cimilada waana mid ka mida waxyaabaha halkan looga hadli doono waa maxay mowqifka aad ka taagan tahay isbeddelka cimilada sidee ayayna u saamaysay dhaqaalaha caalamka oo dhan
waa arrin aad u sahlan waxaan anigu doonayaa waa hawada ugu nadiifsan iyo biyaha ugu nadiifsan caalamka waxaan doonayaa biyo nadiif ah oo layska dhexarki karo waana waxaan haysanno dadaal fiican ayaan ka samaynay dhinaca bii'ada taas ayaan doonayaa laakiin anigu waddankan kama dhigayo mid kaca oo aan shaqo ka soconin inta aan isku dayayo inaan ilaaliyo xeerar laga yaabo inay yihiin kuwa aan macno lahayn haddii aad eegtid shiinaha iyo waddammada ay ka jirto hawada wasakhaysan oo aan haysan hawo wanaagsan taas ayaa u soo gudbaysa maraykanka dadku ma doonayaan inay ka hadlaan laakiin way noo soo tallaabaysaa sidaasi darteed annaga hawadeennu nadiif ayay ahaanaysaa laakiin iyagu taasi ma haysanayaan waxayna ku kacdaa lacag badan xaqiiqadu waxay tahay aad baa hawadeennu ay nadiif u tahay laakiin kuma bixinayno kumanaan bilyan oo dollar si aan dadka kale hawadooda u nadiifinno annaga oo aan taayada wanaajin siyaasaddaydu waa mid sahlan waxaa lagu magacaabaa ameerika ayaa mudnaanta koowaad leh sidaasoo ay tahay waxaan dunida u noqonaynaa deris wanaagsan laakiin waa inaan si cadaalad ah u macaamilnaa sidaas ayayna ahaanaysaa
haatan aynu eegno dhaqaalaheenna gudaha toddobaadka dambe cod ayaa la qaadayaa lagana yaaba in dowladdu xiranto ugu horrayn ma kula tahay in howlaha dowladdu istaagi doonaan taasise wax saamayna ma ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka Well, I can't tell you if there's going to be a shutdown because nobody knows. But I will tell you, we're going to have border security. We're going to have a lot of border security. You saw what we did with the all of the caravans coming up, and now they're starting to head out. They're starting to go back.
kuma sheegi karo haddii ay dowladdu xidhmi doonto iyo haddii kale sababtoo ah ma jirto cid og waxaanse kuu sheegi karaa inaan amniga xuduuddeenna sugi doonno waxaan lahaan doonnaa amni xuduudeed oo xooggan waad aragtay tallaabada aan ka qaadnay kolonyadii dadka waday ee soo socotay haatan way laabanayaan laakiin waxaan sugi doonnaa amnigeenna uma oggolaan doonno dadka inay si sharci darre ah ku soo galaan dalkeenna waxaan u oggolaan doonnaa dadka inay ku soo galaan qaab mudnaanta eegaya sida aad og tahay waxaan u baahannahay dad shaqola'aantu waxay maraysaa heerkii ugu hosaysay konton iyo kow sano dad waan uga baahannahay dalkan waxaa jirta in sharikadihii waddanka u soo guurayaan dhab ahaanna ra'iisul wasaare aabe ayaa haatan ii sheegay in laba shirkadood oo kuwa baabuurta ah ay u soo guurayaan halkan laba warshadood oo waaweyn ayayna dhisi doonaan inta badan taasi ma maqashid laakiin hawl badan ayaa socota waad maqashaa shirkadda generaal moters lama socdo waxa ku dhacay generaal moters laakiin sida ay wax ku socdaani waa taas cagsigeeda waxaa kaloo aan kuu sheegayaa ma jiro xilli uu dhaqaalaheennu ka wanaagsan yahay xilligan xisaabaadka aan helayno waa kuwo aan la rumaysan karin wax badan oo wanaagsan ayaa socda
madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu waraysi gaar ah siiyey greta fanzastren oo ka tirsan v o e da waxaana waraysigaasi soo tarjumay haaruun macruuf waxaana la soo jeedisay caashe ibraahim aadan caashe cuud halka aad dhegeystayaal kala socoteen waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka oo aad toddobaadka walba xilligan oo kale aad dhegeysan jirteen ee dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddiaynu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudde ayaa toddobaadkan waraaqha ka soo baxday xafiiskiisa waxaa lagu kala diray guddigii maaliyadda iyo alxisaabtanka hay-adaha dowladda oo hore u soo saaray warbixin ay ku dhaliilayaan habka loo maareeyey lacago soo galay wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir intuba taasoo markii dambe ay si weyn uga gelgisheen maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda maaliyadda intuba xogeyaha guddigaasi cabdulaahi maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay inay sharci darro tahay in guddiga la kala diro iyo wadiiqada loo maray intuba v o a ayuu toddobaadkan la hadlay warqadaasi waa sharci darro umana lahan xaq guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad inay dhahaan guddi hebel ayaan kala dirnay ama guddoonkii guddigaas ayaan kala dirna toona xawraasaadka golaha shacabka ayuu ku cad yahay sida guddi walba ku sameysmo sida guddoonkiisa lagu doorto iyo sida uu guddoonka ama guddigu jiritaankiisa ku baabi'i karo ama xubin kamida guddiga looga saari karo midna kamid ma ahan awoodaha uu leeyahay guddoonka guddoonka iska daaya waxaan kala diri karin golaha guud ee shacabka xukuumaddu waxay xaq u lahayd inay isku difaacdo xisaab oo si dabdiiyan ay isu difaacdo ama principles ay isu difaacdo intigna hortimaado dhahdo anaga xisaabteena de golaha waxaa la horkeena waa miisaaniyad miisaaniyadna waa numbers iyo xisaabaad inay dhahdo xisaabteena waxaa ku jirta laba lagu daray laba waxay lamid tahay afar saddex kuma jirto shanno kuma jirto warku hal intaas ayuu ku ekaan lahaa wax kaloo dhibaato ahayna jiri ma lahayn kaas waxa uu ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda ee dhowaantan cabdiweli sheekh ibraahim muudey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya uu sheegay inuu kala diray qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa qodobada kale ee barnaamijka dhegaystayaal dhacdooyinka toddobaadkan idinku hayno waxaa ka mid ah doorashada golaha wakiilada ee somalilan ayaa dib u dhacday taasoo la filayey in sanadka soo socda ay ka qabsoonto deegaanada somalilan guddiga doorashada ayaa sabab uga dhigay caqabado ay ka midka yihiin wadashaqayn la-aan xisbiga waddani dhaqaale la-aan iyo sidoo kale caqabad sharci ah xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa mas-uuliyadda dib u dhaca dusha uga tuuray xukuumadda somalilan sidoo kale xisbiga waddani ayaa diiday in doorashada dib loo dhigo markuu wadani joojiyey wadashaqayntii komishanka lalahaa taasina waxay ku timi march siddeed bilood ka hor ayaanu siduu xeerku tilmaamayo xeerka doorashadu xeer tuwanti ayaanu annagoo xeerkaa raacaynaaanu cabasho ka gudbinay komishanka siduu xeerkuna farayo cabashadaana madaxweynahaan u gudbinay madaxweynuhu tallaabadii iyo brosijirka xeelku furayay muu samayne isagaa jawaabay waxaad inta guddi loo saaro guddidaasi ay cabashadayda baadhitaan ku samayso wixii baadhitaanka ka soo baxana uu madaxweynuhu ku go-aan qaato qodobada kale ay sheegeen ee ah saami qaybsiga miisaaniyadda diiwaangelinta qabyada xeerarka ka jirta deeqbixiyaashii oon lacagtii keenin waxaasoo dhamme dee wax wadani shuqul ku leeyahay maahe waa xil xukuumaddu lahayd intaasaanu dadku iftiiminayn annaga waxaanu aragnaa guddidana xilkeeda ku fashilantay hadday doorashada qaban kari weyday inay ku fashilantay ayaanu aragnaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha kumeel gaarkaahi ee xisbiga wadani ee somalilan cabdiqaadir ismaaciil jirde oo v o a la hadlay waxaynu kusoo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijkaba ku maqlayseen waxaa toddobaadkan waraaq ka soo baxday xafiiska guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudde lagu kala diray guddigii la xisaabtanka iyo maaliyadda u qaabilsanaa baarlamaanka soomaaliya guddigaas oo dhowaantan warbixin ay soo saareen ku dhaliileen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir wax isdabamarin iyo lacago dowladda soo gashay oo aan si wanaagsan loo maareen arrintaas oo si weyn ay uga gelgisheen maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda maaliyadda intuuba ayaa ugu dambeyn sabtay in guddiga la kala diro su-aalo badanna ayaa laga keenay qaabka guddiga loo kala diri karayo iyadoo xubnaha guddigaasina ay sheegeen in aanu sharciyan gudoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga sare ee baarlamaanka intuuba kala dari karaynin guddiyada baarlamaanka soomaaliya haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaano iyo dhibaatooyinka arrintani ka dhalan karaya ayaa waxaa ila faaqidaya maxamed sheekh xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed arrintani bal sidee bay kuula muuqataa maxaase loo fasirin karaya umaadsantaa jamaalo marka hore adiga dhegeystayaasha v o eda arrintan waxaad u malaysaa in noqotay calaamo su-aal weyn oo dadka su-aalo badan ay iska weydiinayaan maxaa yeelay horta midoo in yani guddi la kala diri karo xiraasaadka baarlamaanka yani waxaad umalaysaa inay isku qeexneen halka ay ku qeexan tahay in la dhisi karo marka midaas marka laga fiiriyo waxaa umalaysaa in yani ay ay ay arrin kale ku hoos qarsoon tahay laakiin isku soo duuba arrintan bilowga udubka ku ah baarlamaanka soomaaliya lama garan karo xaqiiqada ay salka ku hayso in guddigii maaliyadda ee baarlamaanka oo soo jeediya eeda xisaabeed in ayagii shaqada laga joojiya ama la kala diro kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka yuuna marti igu ahaa intaas ayaan barnaamijka kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka
waxaa inoo xiga barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim daanduray iyo caashi ibraahim
mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaallo qurux badan ayaan ibraahim halkan ku haynaa oo dhegaystayaasha barnaamijkan ku xiran ay noo soo dirsadeen iyo saaxiibadood dhambaalka ugu horreeya waa tahaniyad aroos haddaan soo qabto waxaana dadka diraya ugu horreeya reer maxamed kediye iyo reer ismaaciil cabdi iyo dhammaan shaqaalaha salaam soomaali bank baa la yidhi waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta hooye salaado maxamed abtidoon aabe ismaaciil cabdiraxmaan maxamed hooye aamine maxamed helowle nimca ismaaciil cabdiraxmaan khadiijo maxamed xasan maxamed cabdinuur cabdiraxmaan daqa cabdinuur cabdiraxmaan shariifo cali xuseen nuurto cismaan xasan cali maxamed kadiye cabdulqaadir maxamed kadiye faadimo maxamed kadiye xaawo cuud maxamed kadiye iyo sidoo kale sayid cumar maxamed kadiye maxamuud maxamed kadiye iyo bilkhayr maxamed kadiye xidigo maxamed kadiye zakariya maxamed kadiye waa dhammaan reer maxamed kadiye warqadda way dheerta weli dad kalea ku jira iyo maryan maxamed kadiye baa la yidhi sidoo kale waxaa hambalyo diraya baa la yidhi maxamuud cabdiraxmaan cilmi nageye dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya canada britain sweden finland kenya ethoobiya iyo meelo kale baa la yidhi waxaanay hambalyo u dirayaan cabdinuur maxamed kadiye iyo nasteexa ismaaciil cabdiraxmaan oo ku aqalgalay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo anigana amiin ayaan raacinaya aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho hooyo hodan maxamed cali iyo abti cabdinaasir aadan cumar iyo marwadiisa hani iyo waxay yidhaahdeen hooyo shamis maxamed cali hooyo xaawo maxamed cali hooyo faadumo cigaal iyo hooyo faadumo cabdulle samsam maxamed shirwac liibaan maxamed shirwac sharmaarke maxamed shirwac deeqe maxamed shirwac hinda maxamed shirwac hibo maxamed shirwac nuur maxamed shirwac nimco maxamed shirwac faarax maxamed shirwac fatxi shuuke maxamed yaxye sharmaarke shire sada yuusuf maxamed iyo nimco ibraahim xuseen maxamed guuleed kamas faarax barre iyo injineer borow iyo falastiin khaliif yuusuf iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ilmo maxamed shirwac waxay hambalyo u dirayaan cabdifataax maxamed shirwac iyo raxme maxamed oo ku aqalgala bay yidhaahdeen cabduwaaq waxaana ay leeyihiin aqalgalkiinna waxaan eebada kaga baryaynaa inaad kala kulantaan farxad iyo nolol raaxo badan eebana uda kala siiyo ubad khayrqaba aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aamino madoobe yarow ilmaheeda iyo qoyskeeda suldaan maxamed bashiir madoobe yarow yaa qoyskiisa iyo ilmihiisa idil madoobe yarow ilmaheeda iyo odaygeeda asli madoobe yarow ilmaheeda iyo odaygeeda xaaji xareed yarow iyo faadumo cali naasir xuseen madoobe yarow iyo caruurtiisa cali madoobe yarow iyo caruurtiisa maxamed madoobe yarow iyo caruurtiisa waa dhammaan ilmo madoobe yarow mahado madoobe yarow iyo caruurteeda maxamed xuseen madoobe yuusuf maxamed madoobe fawsiya maxamed madoobe yarow iyo sidoo kale aniso maxamed madoobe yarow dhammaan reer yarow oo dunida ku kala nool hooyo weriso cartan bootaan iyo dhammaan reer iimaan dhaqane iyo dhammaan reer cabdi axmed dhalaweyne dhammaan reer aadan dulaal iyo dhammaan reer cali naasir waxay tahaniyad meher u dirayaan cabdulaahi madoobe yarow iyo marwadiisa riyaaqa cumar daahir oo meherkoodu ka dhacay magaalada kismaayo waxaa la yidhi hase ahaatee nairobi ku aqalgalaya dhowaan isku waaroobaad khayr qabana kala hela bay leeyihiin wiil yacaano gabar yacaanan oo loogu duceeyey aamiin naf yahay waxaa wadajir ugu luqaynaya labada fanaan maxamed axmed kuluc iyo saale cali
allahayu jidbaaliyo sidi jibaadi beerdhiga hay jabinnin cadowga iga soo horjeeday allahayo allahayu jidbaaliyo sidi jibaadi beerdhiga hay jabinnin cadowga iga soo horjeeday allahayow jidhkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray allahayow jidhkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray hawlahan janjeersamay sideen u jahiyaa hawlahan janjeersamay sideen u jahiyaa naf yahay jiidh amba ka joog jar baa kaa horreeye walle ama jiitaylaywa walle ama jiitaylaywa ama jabad dadkiinaan aroos kaga jaraya ama jabad ka kinaan kaaga jarayaa
suuq ama jaaq ka jawaab su-aasha ama jaairi tali ama jaairi tali ama jaraysa kaalko cashaquna jalbee noqoy
amba ka joogo jar baa kaa horeeya walle ama jiitaylayw walle ama jiitaylaywa ama jabad ka diinaan kaaga jaraya
dhinacii dhambaalada mar kale haddaan milicsanno dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay salaan qaaliya kadib hay waa dhalasho farxad leh waxaana khamiistii baa layidhi ay taariikhda ku beegnayd shan iyo tobanka bisha nofembar waa khamiis hore oo ay gabar ugu dhalatay degmada beledxaawo xaafadda dhabad baa layidhi aabe cabdiweli macalin cabdulaahi iyo hooyo xabiibo cabdi ururshe waxaa loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi astaahil cabdiweli macalin guuleed waxaana si gaara dadka tahniyadda u diraya ka mida baa layidhi asxaabta kale ah ayaan leh cabdiweli macalin caaisha cabdiweli macalin iyo cabdulcasiis cabdiweli iyo sidoo kale abuukar cabdi fanag buu ku magac dheer yahay oo dhammaantood waxay joogaan beled xaawo gobolka gedo waxay ku duceynayaan gabadhaasi u dhalatay aabe cabdiweli macalin cabdulaahi iyo hooyo xabiibo cabdi urushe ee loo bixiyey astaahil in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxu tarta aamin dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray reer diga rooble shirwac oo kale ah hooyo muxubo diga rooble iyo abti daahir diga rooble iyo abti maxamed diga rooble iyo reer khaliif maxamed xuseen hooyo xaliimo xuseen cali iyo waxay yidhahdeen aabo khaliif xuseen maxamed iyo adeero cabdiweli maxamed xuseen iyo faarax maxamed xuseen iyo cabdulaahi maxamed xuseen iyo eedooyin sacadiye maxamed xuseen iyo qoran maxamed xuseen iyo reer maxamed faarax cadde mursal maxamed faarax ugaas xasan bashiir saciid iyo nuur maxamed faarax iyo cabdiqaadir maxamed faarax iyo cabdulaahi maxamed faarax iyo cabdiraxmaan maxamed faarax salaad maxamed faarax bashiir maxamed faarax bishaaro maxamed faarax sacdiyo maxamed faarax uweys ilyaas iyo reer xasan faarax cadde iyo reer cali shire faarax cadde waxaana ay taaniid gaarsanayaan nuur khaliif iyo malyuun maxamed faarax oo ku aqalgalay dhowaan gaalkacyo oo ay leeyihiin guurkiina guurkii lagu nagaada ee banahida kale siigo badqeyr qaba intaadan soo qaban heesta xigta dhambaalkan aan u akhriya dhegeystayaasha soo dirsaday marka hore baa layidhi waxaan halkaana ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka daandure iyo caashacuud waa tahay waan idinka guddoonay mid lamidan ah waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga baa layidhi annagoo kale ah abi yuusuf magan maxamed iyo hooyo faadimo cumar cigaal sahre yuusuf magan safiye yuusuf magan nimco yuusuf magan maxamed yuusuf magan iyo xasan yuusuf magan iyo ugu dambeyntii sacdiya yuusuf magan waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan arooskii aroosyada baa layidhi hani yuusuf magan iyo maxamed cabdi cabduleh oo laba iyo labaatankii bisha novembar uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenaha bay idhahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano noqda qoyskii isku nastaa ee isku nagaada baa layidhi aamiin caasho heestan adiga ayaan kuu daynayaa waa tahay ibraahim ow heestaan soo qabanayo horta aan ka bilaaba ereyada heesta ku jira oo ah kuwa aad u mug weyn haye waxaan gocanayaa galabtuu i yidhi aan isguursanno wuu gudaa jacaylkuye igoosay fanaanadda codka macaan shankaroon axmed yuusuf aan wada dhegeysano
kasto gayiga uu jiro gaya waanuga goe waxaan goocanayaa galabtuu yidhi aan isguursanne inkastoo gayiga uu jiro gaya waanuga goe waxaan goocanayaa galabtuu yidhi aan isguursanne galilyoodayo laygu guud furyey galilyoodayo laygu guud furyey ugudaa ugudaa ugudaa jacaylku igoosaye ugudaa ugudaa ugudaa jacaylku igoosaye balkii xalay urdogaama maladin intaan guubanaye ogoshaydibu goodiga heliyo go'aygii saare balkii xalay urdogaama maladin intaan guubanaye ogoshay
waa tahay waxaan goconayaa galabtuu yidhi aan isguursan ibraahino wax walba waa lagu soo heysay si walbaa loo soo heysay marka n inkastoo suugaantu mar walba ay irmaan taho intaas wax la alifayo ee waxa igu soo dhacday in wax walba madaxa ku soo dhaca in waa hore hees laga tiriyey oo abwaaniintu ay hortaa soo fakareen waa tahay codka macaan shan karoon intaas ku dhaafayna dhambaalka xiga bal noo soo qaban dhambaalka xiga waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed xasan dhegaweyne iyo aabe mukhtaar cali kuulow iyo hooyo aamino faarax maxamed iyo hooyo muslimo xasan maxamed aayo faadumo muluqow xasan aayo khadiijo xuseen cumar iyo abti cabdulaahi cali maxamed iyo abti xasan mulush hooyo zaare maxamed xasan dhegaweyne iyo hooyo shukri maxamed xasan dhegaweyne maxamed faarax xuseen hooyo faadumo maxamed xasan dhegaweyne iyo hooyo raaxo maxamed xasan dhegaweyne iyo cabdimaalig mukhtaar cali kuulow nasre maxamed yuusuf sabriin xuseen maxamed xasan dhegaweyne daada cusmaan sheekh nuur iyo ismaaciil axmed macalin mawliid cusmaan sheekh nuur iyo maxamed xuseen maxamuud muniro mukhtaar cali cabdiraxmaan mukhtaar cali cabdiraxiin mukhtaar cali muno mukhtaar cali iyo nawaal axmed dhammaantoodna waxa ay taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan cabdirasaaq cilmi colow iyo maryan mukhtaar cali oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaataa oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diintadaba facdaa aamiin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal gaaban waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a marka xiga waxaan salaamaynaa baa layidhi daadihayaasha barnaamijka tahaniyadaha marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah mahad hubeeye iyo axmed maqadin iyo sidoo kale xaashi axmed iyo khadar daahir diriye iyo mukhtaar cabdulaahi iyo mawliid xuseen cali waxay dhammaantood hambalyo hawada u marinayaan nuur maqadin oo loo yaqaano roti iyo marwadiisa oo wiil ugu dhashay wadanka jabuuti baa layidhi gaar ahaan cisbitalka daar xanaan waxaan leenaha bay yidhahdeen soo barbaar waxaan ugu daceynaynaa in wiilkaasi ku dhashay dalka jabuuti in ilaahay uu ka dhiga midkiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin waxaa dhambaalkana uu nooga yimid hooyo ruqiyo cusmaan aadan iyo hooyo khadiijo xirsi cabdi xaawo deeqo maxamed mursal iyo safiye maxamed mursal iyo khadiijo maxamed mursal iyo sahraluul maxamed mursal iyo xabiiba idil maxamed mursal iyo suleymaan maxamed mursal iyo cabdirasaaq maxamed cabduqaadir maxamed mursal samakaab ifraax nuur cali iyo xaliimo xasan mursal iyo faadumo xasan mursal iyo abyan xasan mursal saciido xasan mursal iyo muuse xasan mursal iyo daa'uud xasan mursal iyo maxamed xasan mursal zahre sheekh cumar cabdulaahi aamine sheekh cumar cabdulaahi iyo dhammaanba reer maxamed mursal iyo reer xasan mursal waxaay kala joogaan maraykanka yurub iyo sacuudiga iyo soomaaliya waxayna tahniyad u dirayaan khatro xasan mursal iyo xasan sheekh maxamed cabdiraxmaan oo dhowaan ku aqalgalay muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa ugu horreeya dadka diraya maxamed axmed jaamac asxaab kale ka buuxda waxaa kaloo ku jira khadar axmed jaamac waa dhammaan ilmo axmed jaamac faarax baa ku jira cumara ku jira yuusuf iyo sidoo kale nasteexo dhammaantood oo ilmo axmed jaamac luul way ku jirtaa axmed jaamac iyo khadar axmed jaamac iyo yaasmiin axmed jaamac ugaas xasan bashiir siciid iyo xuseen maxamed guuleed liibaan maxamed shirwaac iyo siciid macalin bashiir waxauu ku magac dheer yahay faranuug iyo cadnaan maxamed axmed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo cabdulcasiis cabdulaahi daahir iyo dhammaan reer axmed jaamac geedi baa layidhi meel kasta oo ay joogaan dunida dacladeeda waxay tahneed aroos u dirayaan mudane baa layidhi muuse axmed jaamac iyo marwadiisa caaisha cabdi cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ducada waa xaggiin waa tahay ibraahin arooskaasi ka dhacay beledweyne beerta raaxada waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii loo aayo eebana oo u kala siiyo ubad qayr qaba waa tahay bal heesta xigta barnaamijka heesta kale en dhegeystayaashan caashawheena galabta waa hees daran dooriya soo hor caashiqa aye dhankayga wankahanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa qadiijo maxamed yuusuf qalanjaa dhamaystiraysa waa heesaan duugoobin oo ibraahim oo dhegaysigeedan aan laga daalin yaa kula luuqaynaya heesta xasan aadan samatar
naftayda wanku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa hagarkuma quurien holistaad goysiyo halka iyaga jaali naftayda wanku huri lahaa hantiina kaad bixin lahaa hagarkuuma quureeya halka igoysiyo halka igaga jaale hawadhalisa caashaqaaye guraac cidba keenta geeridaaye ku hortima awadhalisa caashaqaaye guraac cidba keenta geeridaaye ku hortima ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine hadhowbay og laymihiisa layla mahalle dooburday heli hoobeyoy sohor caashaqa aanashiinhadhowbay og laymihiisa layla mahalle dooburday heli hoobeyoy sohor caashaqa aanashiin kayga waay kahanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa awaaguur ma diideen haddaan kubadhankaagay haddaan agar baxayse dhankayga waay kahanan lahaa haweenu roon ku noqon
dhambaalkanaan soo qabanayo waxaa lagu soo bilaabay waan idin salaanay bahda v o e gaar ahaan waaliyo daadiyaasha barnaamijka caaisha cuudi iyo ibraahim daandure garabey waa toban idinka guddoonnay mid lamidana hawdaan idiin soo marinaynaa marka xiga baa la yidhi waxaanu kala nahay dadka diraya tahniyadan sharmaarke maxamed shirwac iyo hooyo hodan maxamed cali hooyo faadumo cabduleeh hooyo faadumo cigaal iyo abti cabdinaasir aadan cumar iyo xaaskiisa habuhani xasan baa layiri liibaan maxamed shirwac duraal maxamed shirwac waa dhammaan ilmo maxamed shirwac cumaraa ku jira faaraxa ku jira deeqo hiisaan iyo sidoo kale hindo maxamed shirwac nimco maxamed shirwac iyo samson maxamed shirwac iyo dhammaan ilmo maxamed shirwac rooble iyo fu'aad cabdulaahi cumar salaad iyo axmed cabdulaahi cumar salaad iyo maxamed cabdulaahi yare raxmo xasan nimco ibraahim safiye xasan dhammaan dadkan waxay hambaliyo aroos u dirayaan cabdilfataax maxamed shirwac iyo marwadiisa aan ka dhicin baa layidhi aataa iyo marwadiisa raxmo maxamed oo ku aqalgalay sideed iyo tobankii bishan novembar ee sanadkan laba kun sideed iyo toban maalin axada bay ahayd bay leeyihiin waxaan leenahay bay idhaahdeen inkastoo nasooshingaka ay ku aqalgaleen noqda kuwii ubad khayr qaba kale hela wiilii caanan gabarii caanan oo loogu duceeyey annaguna aamiin ayaan raacinaynaa aamin dhambaalkana waxa uu ku bilowday waan idin salaamaynaa daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka guddoonnay waxaa kalena haba yidhaahdeen aabbe yuusuf magan maxamed iyo hooyo faadumo cumar cigaal sahro yuusuf magan safiya yuusuf magan nimco yuusuf magan maxamed yuusuf magan xasan yuusuf magan iyo sacdi yuusuf magan waxaana ay dhammaantood hambalyo gaarsiinayaan hani yuusuf magan iyo maxamed cabdi cabdulle oo ku aqalgalay dhowaan muqdisho wili caano gabariya caana ayaan kugu ducaynaynaa aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxau naga soo gaaray hooyo caasho cabdisahal iyo hooyo aamine axmed aabe maxamed cabdinuur shabeelle aabe axmed ibraahim iyo bile maxamed axmed nuur shabeelle baa layidhi iyo jaamac maxamed cabdinuur iyo cabdifataax maxamed axmed xaliimo maxamed axmed nuur barwaaqo maxamed axmed nuur iyo khadar maxamed axmed nuur iyo maryan maxamed axmed nuur iyo leylo maxamed axmed nuur abti maxamuud cabdisahal iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan iyagoo kala jooga daafaha dunida oo dhan gaar ahaan baa layidhi magaalooyinka muqdisho laascaanood dowlad degaanka soomaalida mareykanka britain iyo meelo kale oo badan baa la yidhi waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan doctor ismaaciil maxamed axmed nuur shabeelle oo loo yaqaano doctor barri iyo doctoresa faadume axmed ibraahim oo taariikhda markay ku beegneed baa la yidhi waa afar iyo labaatankii bishan november ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan xaafadda taleex waa degmo iyo xaafadan ibraahim oo si wanaagsan u aqaana waa tahay waxaan leeyahay isku waar ah oo rabe ha idinkala siiyo ubad khayr qaba aamiin kaale imaaw aan koodne oo dadkii faadumo qaasim iyo axmed naaji ku soo dhowaada dhankii dhambaalada haddaan dib ugu noqonno dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray reer maxamed kediye iyo reer ismaaciil cabdi iyo dhammaanba shaqaalaha salaama somaali bank hooyo salaado maxamed abtidoon aabe ismaaciil cabdiraxmaan maxamed iyo hooyo aamina maxamed hilowle iyo nimco ismaaciil cabdiraxmaan iyo khaliijo maxamed xasan iyo maxamed cabdinuur cabdiraxmaan iyo deeqa cabdinuur cabdiraxmaan shariifo cali xuseen nuurto cusmaan xasan cali maxamed kediye cabduqaadir maxamed kediye faadumo maxamed kediye xaawucuud maxamed kediye sayid cumar maxamed kediye maxamuud maxamed kediye iyo bilkhayr maxamed kediye iyo xidigo maxamed kediye zakariya maxamed kediye iyo maryan maxamed kediye iyo maxamuud maxamed cilmi negeeye waxaana dhammaantood iyagoo kala jooga soomaaliya canada britain sweden finland kenya iyo etoobiya ay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestaanba gaarsiiyaan cabdinuur maxamed keliye iyo nasteexa ismaaciil cabdiraxmaan oo ku aqalgalay degmada yaakshid ee muqdisho way leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid loo aayo oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan leenaha anigana amiin ayaan raacinaya ibraahin oo bal dhambaalka ugu dambeeya dhinacaaga haddaad akhrisay heesta ugu dambaysana barnaamijka noo soo qabo nasteexo iyo codkii axmed zaki iyada ayaanan dabcan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana wadajiradu kugu soo jeedinayey caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey ma ku daraa daandureygaan ku ekay waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddeenii galabnimo ee maanta oo sabti ah heestaasi axmed zaki iyo barnaamijkeennii hambalyada heesaha ayaa u dambeeyey oo inoo soo jeedinayeen caashi ibraahim iyo ibraahim daandorey sidoo kale idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira nuur bukhaari iyo weliba bashiir abikar cabdulaahi taniintii idaacaddeeda